somalilan waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay ka qayb galeen in ka badan boqol shirkado iyo hay-ado isugu jira ah taasoo looga doodayey shaqada iyo shaqaaleynta kulankaasi waxaa furay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo waryaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farajar oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray cabdirasaaq maxamed maxamuud oo ku magac dheer action waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa hase ahaatee sannadkii labada kun iyo toddobada ayuu u xadhka xidhay safar tahriib ah isaga oo socod iyo gaadhi ku maray waddada dheer ee u dhaxaysa itoobiya suudaan ilaa libiya wuxuu u sii jeeday dalka talyaaniga oo marin u ah tahriibayaasha u socdaalaya dalalka yurub hase ahaatee nasiib darro markii uu badda galay waxaa qarraqantay ama la degtay doontii ay saaraayeen
bishii ayaa waxaanu ka baxnay tribali runtii waxay ahayd maalin aad u qiiro badan maalin aad u xasuus badan maalin aad u dhibaato badan runtiina waxaan ahaa ninkii keliya ee ka soo haray dooni lixdan qof ay saarnaayeen oon saddex been saddex maalmood badda ku jiray marka inta kale dadkii meeya xagay ku dambeeyeen asxaabtaadii asxaabteedii allah yarxamar raaximiin raad iyo ruuq midna lama hayo laakiin aniga insha allah waxay soo badbaadiyey dee nin ninka tiisii dhammaaton baa dhinta aniga waxay soo badbaadiyey qolo kala musito ah cabdirasaaq ayaa noqday qofka keli ah ee doontaas ka baxay wuxuuna iiga sheekeeyey sawir weli maskaxdiisa aan ka bixin oo xusuus ku reebay runtii waxaan xusuud mudan oo aad ula yaabla badan inanba waxay daba socotay muddo dhan aniga laba habeen ila socotay biyuhu aad bay qabawaayeen oo aad bay u dhibaato badnaayeen laakiin hortii calaf baa jira ilaahay wax kale naguma sudin maana xanuunsan siina kalena maana noqon laakiin inantaas waxay xusun mudeen inantaas aad bay nafteeda intay badbaadiso uda dadaashay aniguna karaankayga intahay aanu la dadaalay in inantaas aan badbaadiyo laakiin nasiib darro waan badbaadin kari waay markii dambe markaan awoodi kari waayey inantii daashay sanka biyihii dee qaadan kari weyday nafsishan kari weyday awooddeedu daciiftay ayaan iskaga tegay gor habeennimaa safarkan halista badan ee cabdirasaaq uu u badheedhay waxaa niyadda ku haya boqolaal dhallinyaro ah oo ku nool somalilan kuwaas oo dhammaystay waxbarashadoodii sare hase ahaatee aan wax shaqo ahaynin taasina waa ujeeddada horseeday in maanta kulankii ugu ballaadhnaa somalilan lagu qabto oo lagaga doodayo shaqada iyo shaqa abuurka kulankan waxaa si wada jira u soo abaabulay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda qorshaynta oo kaashanaya hay-adda shaqaalaha adduunka ee ilo dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo iyo weliba ururka shaqadoon maxamed cabdiraxiin sheekh xasan madaxa xafiiska i l o ee somalilan ayaa isagu v o a u sheegay
runtii saddex qaybood weeyaan hawshan imka socota qayb waxa weyn xarun ah iyadu job center oo loogu talagalay dowladdu ay gacanta ku haynayso oo ah meeshii qofka shaqadoonku intuu yimaado oo wuxuu ka heli lahaa la talin laga siin lahaa oo taas waa qayb qaybtan labaadna waxa weeyaan waxaweyaan waa carwo arrimaha shaqada ah oo laysu keenay saddex qaybood waa qaybtii ganacsiga qaybtii adeega bixinaysay iyo qaybtii aqoon-yahanka iyo dhallinyartii shaqadoonka inay kulmaan ay wada hadlaan oo ay isweydaarsaan fikrado iyo talooyin miradhal ah iyo haddii ay suuragal tahay in ganacsadu ay ka dhex qaataan dhallinyarta ciddii ay u arkaan inay munaasib ku tahay shaqooyinkooda qaybta saddexaad waxa weeyaan shirkan weyn ee qaran ee wasiirada iyo madaxweynuhu ay yimaadeen oo looga hadlayo dhibaatooyinka ee carqalada haysata shaqada arrimaha shaqada iyo shaqola'aanta iyo sidii shaqa loo abuur lahaa in laga soo saaro siyaasado iyo qorshooyin haga dowladda somalilan oo wax laga qabanayo arrimaha shaqala'aanta madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa isagu ballan qaaday in ay xukuumaddiisu fulin doonto qodobada ka soo baxa kulankan waa arrin muhidum ah dalkeenna inaynu kala dagaalanno dhallinyarada maanta tahriibaysa ee badaha isku tuuraysa ee meelaan loo baahnay qabanaysa iyadoo dalkooda iyo dadkoodu u baahan yahay innagana waajibin ugu ah dowlad ahaan iyo qaran ahaan inaynu wax u qabanno oo fursadihii loo abuuri lahaa dhallinyarada si ay shaqo u helaan oo dalkooda wax ugu taraan oo wax ugu kordhiyaan oo iyaguna ay shaqo wax anfacda u helaan looga wada shaqayn lahaa marka hay-adaha nagala soo qayb galay hay-adaha nagala shaqaynaya iyo intii isku soo dubaridayba iyo aad baan mahad ballaadhan ugu soo jeedinayaa annaguna waxaannu ballan qaadaynaa wixii xilna wixii nagu soo gudboonaada ee nalooga baahdo ee dhinaca iyaga ku soo beegma inaannu si buuxda aannu u fulinno oo uga soo baxno ayaannu ballan qaadaynaa annaguna insha allahu tacaala marka laga hadlayo somalilan iyo shaqaalaynta waxaa xogaha kala duwan ee la ururiyey ay sheegayaan in dhallinyarada somalilan ay shaqo la' yihiin shan iyo lixdan ilaa shan iyo toddobaatan boqolkiiba taasina waxay muujinaysaa heerka shaqola'aantu inuu yahay mid aad u sarreeya dhallinyarada ayaa iyagu leh waxaa loo baahan yahay wax ka badan go'aamo kulamo ka soo baxa sida uu qabo axmed maxamed qalinle haddii ay tahay rajadani mid laga run sheegayo oo aanay hadal un ahayn way noqon kartaa rajo waa laga fili karaa waxaana ka filayaa shirkani inuu hadal u noqonayo sidii shirarkii hore loo qabtay faadumo siciid oo wakhti dheer ka howlgalaysay dhinaca arrimaha haweenka iyo dhallinyarada abuurtayna urur lagu magacaabo odha ayaa iyadu dhinac kale ka istaagaysa dhibta shaqola'aanta keenaysa ee somalilan ka jirta broblemka ugu weyne somalilan maanta haysataa waxa weeyaan waxaanu noqonay dad maxaa hayd consumer society calashan maxaa hayd inaku waxaanu naqaana sidan wax u iibsano uun laakiin wax soo saarkeenna aad iyo aad u yar iminka metel haddaad iminka suuqa tigteed maxaa hayd digaagii waxa laynooga keenayaa dubay iyo meel kale muxuu ahaa kalluunkii waxa laynooga keenayaa vietnam baadkii waxa laynooga keenayaa maxaa hayd yeman bal markaa waxaa isweydiin leh war digaag miyaanaynu lahayn beed miyaanaynu lahayn maxaa haydeen kalluun miyaanaynu lahayn marka waxa weeyaan dadkeenni waxay kaga kalsoon yihiin waxaa la soo iibsanaya raadadan waxaan soo saari lahayn dadkii waxaanay haysan wixii dadkii gacan qaban lahaa mas-uuliyaddii farabadnayd ee dowladduna waxa la mudaynaya aad iyo aad u gaabinaysa ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa